magaalada caasimada gobolka shabeellada hoose u ah ee marka ayaa toddobaadkan waxaa ka dhacay dagaalo googoosa dagaaladaasi ayaa dhanac dhan walba dhanka kale waxa uu ku riixayey in dagaalkaasi ay wax ka hurinayaan xarakada shabaab halka dhanka kalena la ogaaday in dagaalka uu yahay qaab beeleed isla mar ahaantaana ciidamada dowladda ay qayb ka yihiin oo ay la safan yihiin qaybo ka mid a beelaha dagaalamaya haddaba waa kan warbixin ku saabsan dagaalkaasi iyo weliba magaalada oo toddobaadka dagaal kadib haatan ay degan tahay guud ahaanba saaka degan xaalada degmada marka ay gobolka shabeellada hoose kadib markii habeennimadii xalay shaqaaqa u dhexeysa ciidamada gobolka shabeellada hoose iyo xarakada al-shabaab ay ku wada dagaalameen halkaasi iyadoo khasaaraha dhabta ee dagaalkaasi uu ka dhasho uu gaarayo ilaa afar ruux halka tiro kaloo intaasi ka badanna ay ku waxyeeloobeen iyadoo waxyeelada ugu xoogani badi ay soo gaareen bulshadii lagu dul dagaalamay ayaa arrinkaasi waxaa ka hadlay maxamed ciise oo ka mid ah saraakiisha amniga gobolka shabeellada hoose waxauna been abuur uu ku tilmaamay warar ay baahiyeen warbaahinada qaar kaasi oo ku qotomo dagaalka haatan ka socda gobolka shabeellada hoose in lagu dhexeeyo maleeshiya beeleed balse arrinkaasi uu beeniyey waxaan waxaan aagadigayaa idaacadaha beenta sheegaayo oo siyaasadaha u bedelaya dagaalada marka ka socdo ama dagaalka shabeellaha hoose ka socdo oo qabiilka digaayo waxaan aagadigaya warayg ma inay idaacadaha ka sheegin hadda waxaan maqlaynay sida idaacado badan oo ku hadlaaya maaragtay laba beelood markas ku dagaasho wax beel markas ku dagaalisa malahan beel ma hadda dagaal ka dhexeyn hab yaraata ma jirto beelaha deganna waa la yaqaan marka wax ku dagaalamo ma lahan dagaal ugu dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada dawladda iyo kuwa deegaankii al-shabaab isgarabsanaya cid kaloo meesha ku dagaalanta hab yaraatee ma jiraan marka war ayagu wey maaragtay yina meelaha la imaadaan waa laga fiican yahay anagaa hubna kaas anagaa cadaynayno dagaalkeena xalay al-shabaab iyo maaragtay ciidamada dawladda ugu dhexeeyey waana ku jira ilaahabaa ku jiray dalab qadasanayaa dawladda inay maaragtay gurmadayna soo gaarto gobolka shabeellaha hoose al-shabaab haddii ay rabto inay muqdisho amni ay ka dhigto shabeellaha hoose oo al-shabaab ee maaragtay meelo badan ay ka joogto shabeellaha dhexe oo al-shabaab meelo badan ka joogto muqdisho nabadeeda weligeed lama soo xili karo maaragtay goboladii ku degnaa oo dirid kala ahaa ayaa al-shabaab joogtay si wax laga xili kara maba laga xili karo dhulkan soo bixinaa xataa waxaanu baaqu dirayaa madaxweynaha ummadda soomaaliyeed madaxweyne wasaare xasan cali qayre inay maaragtay sida ugu dhaqsiyaha badan gobolka shabeellaha hoose dadka laga raadinayo guryahooda al-shabaab iyo guryahooda qunsanaysa waa dadkii taageeray farmaaji xasan cali khayre waa dadkii taageeray maxaa u taageerteen mudkuyatiin loo dhahay marka inay iyagana in ay ka fiirsadaan ee xamar ay ku mashquulaan waa laga fiican yahay war dawladdiya waxaana qataba beel iyo dadka qodoyaal oo qabiilka kusheegaya u goondinaaya waa la dagaalamaynaya dal hebel ajiradiri waa la waxaasmaynaya dawladii shirka kata wax jibaday kama bixinayso war waa dawladda waxayna qata ciyaar ciyaar maxamed cabdullaahi oo shartaada waa la arkee hore uu wataa dad qabuub keentana waa kula gerdinaya aday ku taalaay ummadan wax barya wax kuma lahan marka waxaan baaqal u dirayaa wasaaradda gaasha
dagaal aan sidaasi waxba u dhaamin dagaalka ka socda gobolka shabeellada hoose ayaa sidoo kale waxa uu ka socdaa gobolka galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya dagaalkaasi ayaa si lamida dagaalka gobolka shabeellada hoose waxaa isku haya beelo halka ururo iyo maamul goboleedana ay kala hugan yihiin waa kan warbixin ku saabsan aanooyinka qabiilka oo sii kordhaya gobolkaasi galgaduud
wararka ka imaanaya saaka gobolka galgaduud ayaa sheegaya in deegaano iyo degmooyin oo kale ah degmada cabudwaaq ee gobolkaasi galgaduud degmada xeraale isla gobolkaasi iyo deegaanka gelinsoor oo isna ka tirsan gobolka galgaduud ay ka taagan yihiin gebi ahaanba saansaan colaadeed cabudwaaq shalay waxaa lagu dilay saddex ruux oo aanooyin qabiil ah waxaana isku hor fadhiya maleeshiyaad kala taawacsan dhinacyii waxa laga dilay iyo sidoo kale qoladii wax dishay deegaanka gelinsoorna waxaa lagu dilay saddex ruux oo xoolo dhaqato ahaa kadib markii ay ku duuleen halkaasi rag maleeshiyaada xeraalana horey waxaa ugu wada dagaalamay ciidamada ahlu sunna iyo sidoo kale kuwo kale oo taabacsan galmudug waxaana wararka ka imaanaya halkaasi ay sheegayaan in badi ay ka barakaceen dadkii deegaanka goobahaasi oo xiisadaha ay ka taagan yihiin waxgaradka iyo siyaasiyiinta qaar ee ka soo jeeda gobolka galguduud ayaa had iyo goor ku baxaya goob walba oo dhibaatada laga soo sheego laakiin waxa ay ku guuldarayseen goobaha qaar xiisadaha ka taagan inay wax ka qabtaan sida degmada xeraale oo maleeshiyaadka weli ay isku hor fadhiyaan nabadoon ciise lugey waxa uu ka mid yahay nabadoonnada ka soo jeeda gobolka galguduud waxa uu sheegayaa marka laga soo tago xiisadaha ka soo cusboonaaday gininsoor iyo sidoo kale cabudwaaq tan ka taagan xiraalle in duubabka dhaqanka wax ay ka tiri waayeen waxaana uu xusay in colaadahaasi ka soo cusboonaaday gobolka galguduud sababaha u nuglaysiye ay tahay xubno siyaasiyiin iyo rag kale oo ka tirsan dowladda sida uu sheegay in ay dhaqaalo fara badan ay ku bixinayaan dhibaatada ka taagan xiraalle waxaan dhihi karnaa xiisadaha meesha ka soo cusboonaaday waxaa sabab u ah laba maamul oo aan iswaafaqsanayn oo dadka kala jiidanaya oo qolo weliba mataqaanaa meeshii qola degeneed qolada kale ka riixanayso haye
meesha hadda xeraale la yidhaahdo ilaa toban sano oo nimankan dhalinyarada dagaalkooda socday meeshii xarunta u aheyd hadda ahlu sunno meesha ayay ahayd marka waxaad moodaa markii dhanka kale loo fiiriyo waxaan la qari karinaa jira sida gaadiidka sida rasaasta sida dadka ololaha ku jira waxaan la qari karinaa jira waxaad moodaa in arrinkaasu muqdisho oo adigu aad joogto iyo cadhaado arrin ka socoto uya haddi dadka inay tegana markii aan ogaanay waxaan ahayn dhaqan baan ahayn annagu siyaasiyaal ma aanu ahayn markii aan ogaanay dad siyaasiyaaluhu dadkaas inay wadaana waxaa noo soo baxday nimanka siyaasiyaalka oo mataqaanaa madaxweyneyaasha sheeganaya inay joojiyaan xasaradda ay dadka ka wadaan shacabkana aysan isku dhammayn dhirta xasuri maayaan abadoonka oo sii hadlayay ayaa dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqay ee dhibaatooyinka isbiirsaday ee ka taagan deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka galguduud ay wax ka qabato oo aysan ka gaabsan waxa uu sidoo kale sheegaya nabadoonku in uu hayo warar sheegaya ciidamada ahlu sunna iyo galmudug kala taabacsan ee xeraale isku hor fadhiya in iyana ay heleen gurmad islamarkaana laga baaqin qabo in had iyo goor dagaal uu ka qarco halkaasi mar kale nabadoonka ayaa sheegay in xubno siyaasiyiin iyo sidoo kale kuwo kale uu sheegay inay yihiin kuwa ka tirsan dowladda soomaaliya balse magacyadooda uu ka gaabsaday looga baahan yahay inay joojiyaan hurinta colaadaha ka soo cusboonaaday xeraale iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka galgaduud horta soomaali waxay yidhaahdaan waayeel afkaaga hooriilkaaga aan tiriya lama yidhaahdo adiga hadda waxaad leedahay ahlu sunna ahlu sunna ku celceliya marka ahlu sunna ku celinee galmudug madaxay leedahay idaacadaha idinkala hadlaan waa dhaartaanoo inay mataqaanaa dadka laynayaan ay idiin sheegaan wax walba idiin sheegaan ninka dhaaranaayo maqlaysaad mataqaanaa ma hebel hebelaa dhaaranaayo ummadda laynaayo tiraad aniga horta sidayda looga dhaqanana ama galmudugna maaha ahlu sunno gaarana maaha laakiin soomaalida ninka islaam oo dhama ahlu sunnaha ma garan adeer wax yar ii kaadi haye waxaa kula hadlay wasiiro waxaa kula hadlay xildhibaano dhaaranaya oo leh meeshaas waxa ka dhaca waa la ogaa doonaa itisaalan samaynayna ummad baan kararaynaa dhahayo maxaa aniga ii weydiinaysaa ayada hadalkoodii maa soo daaya sida ummadda u sheeg hadda inay ka dambayso annagu markaan waxgaradkii ahayn ummaddan soddon sano oo dawlad la-aana maalin walba annaga inta ku baxnaan ayadoo dad badan ku dhintay heshiisyo jirnay qaab walbaan ula dhaqmi jirnay waana maqli jireen waxbay naga qaadan jireen waxbaan ku heshiisyo jirnay dadka dad yaqaana oo hore usoo shaqay jiraan ahayn hadda waxa naloo aqbali waaye waxa weeye siyaasiyaa dalada ka wada iyo lacag iyo baabuur iyo wax walbaa taagan xalku wuxuu ku jiraa nimanka oo xildhibaanada iyo sheeganaya wasiirada oo dagaalka kilkilaayo inay dagaalka